بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sagaaliyo tobnaad ee suuratu tawba allah waxa uu idhi subxaanah أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله وحول سبحانه أجعلتم موحد كيشين سقاية الحاج xaajiga waraabintiisa qofka xajaya waraabinta aada samsamka waraabinaysaan ma waxaad ka yeesheen iyo wa cimaarata almasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh ee maka waa kacbadiie camiristeeda waraabinta xaajiga iyo camirista aada camiraysaan masaajidka xurmada leh ee daryeelkiisa iyo nadaafadiisa iyo howlihiisa aada ka shaqaynaysaan taas ma waxaad ka yeesheen kaman aamana sidii qof rumeeyey halkan ama tashbiihu waxa uu noqonayaa tashbiihu alcamali bilcamal ama tashbiihu alcaamili bilcaamil waayo yacni macno macaanida ka mid ah laguma shabaho daato dawaadda ka mid ah ama acyaanta waxaynu uga jeednaa kaman manku waa daatadii ama cayntii ama qofkii camalka samaynaya weeye kaman siqaayada iyo cimaaraduna waa camal la qabto maaha caamilkii waa camalkii la qabanayey marka labadaasina isuma dhigmaan in camal iyo caamil la isku shabaho oo maadaama siqaayada iyo cimaaradu ay acmaal la qabanaya ay yihiin dee acyaan laguma shabihi karo laakiin camal baa camal lagu shabahaa ama caamilka caamil lagu shabahaa marka haddaynu u dayno siqaayada iyo cimaarada sidooda inakoon waxba usoo qadarin manta ayaynu wax usoo qadaraynaa si ay isku qaabili karaan oo isugu habboonaadaan camalka iyo camalku oo markaa waxa uu noqonayaa waa marka taqdiirka kamanta loo soo qadaray ee tahore sideeda loo daaye ajacaltum ma waxaad ka yeesheen siqaayata alxaaji qofka xajaya waraabintiisii iyo wa cimaarata almasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh camiristiisa ma waxaad ka yeesheen camalkaas kaman ay ka camali man sida mid camalkii oo kale miyaa ka yeesheen kaasoo aamana billaahi alla rumeeyey yacnii qof alla rumeeyey oo kale camalkii miyaa kala mid dhigteen camalka siqaayada iyo cimaarada oo labadaa camal miyaa masayseen oo sinteen ma sinne eh ama waxaa taqdiirka usoo qadartaa si waxa la ysku shabahayaaba ay acyaanta u noqdaan ama dawaadda iyo dadkii camal falayey siqaayada iyo cimaarada waxaad usoo qadartaa ahla siqaayati alxaaj ama asxaaba siqaayati alxaaj markaana waxay noqonaysaa in caamilkii caamilka lagu shabahayo ama dadkii acyaanta ahaa la ysku shabahayo markaana tarkiibku waxa uu noqonayaa ajacaltumma waxaad ka yeesheen siqaayata alxaaji ay asxaaba siqaayati alxaaji xaajiga kuwa waraabinaya yacni asxaabta ama dadka siqaayada la imanaya iyo wa cimaarata almasjid alxaraami wa asxaaba cimaarati almasjid alxaraam iyo masaajidka xurmada leh camiristiisa asxaabtiisa macnaha kuwa camiraaya kuwaas ma waxaad ka yeesheen kaman aamana sidii qof rumeeyey markaana waxaa la ysku shabahay dee acyaantii oo waa ehelka ama dadka waxa weeyaan camalkaa samaynaya ma waxaad kala mid dhigteen sidii qof alla rumeeye oo kale dee ma sina weeyi marka ama waxay noqonaysaa un dee tashbiihu alcaamili bilcaamil dadkii camal falay acyaantii in laysku shabahayo oo ajcaltum ahla siqaayati alxaaji wa cimaarati almasjid alxaraam kaman aamana dadka sidaa samaynaya ma waxaad kala mid dhigaysaan sida kuwa iimaanka la yimid markaa waa cumaashii ama camal baa camal lagu shabahayaa oo dee ajcaltum siqaayata alxaaji wa cimaarata almasjid alxaraami kaman aamana ay ka camali man aamana markaana camal baa camal lagu shabahay marka cidda lala khitaabaye lala hadlayaana waxa weeye dadkii xaramka u khidmaynayey ee xujaajta waraabinayey ee beytka camirayey oo nimankii quraysheed ee sadanatulbeyd ee beydka dee mas-uuliyaddiisa hayey ha yeeshee aan weli rumayn ayaa lala hadlayaa oo la tilmaamayaa dee camal la qabto oo siqaayo iyo cimaaratulmasjid inaanu qiimo lahayn haddaan iimaan lala iman oo iimaanku uu yahay asalka iyo asaaska wax lagu bineeyo allah waxa uu ihi ajacaltuma waxaa ka yeesheen siqaayata alxaaji qofka xaajiga ah waraabintiisa iyo wa cimaarata almasjidi alxaraami iyo masaajidka xurmada leh camiristiisa la camiraayo ma waxaa ka yeesheen kaman aamana ka camali man sida mid camalkii oo kale miyaa ka yeesheen camalkaas kaasoo aamana rumeeyey billaahi alla rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe rumeeyey oo wajaahada jihaaday fii sabiili illaah ilaahay jidkiisana ku jihaaday laa yastawuuna ma sinna kuwaasi cinda allah ilaahay agtiisa kuma sinna ee waa kala soocan yihiin wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qolada aldaalimiina ee daalimiinta ah allah waxau yihi aladiina aamanuu waa jumlo cusub oo la bilaabanayo oo hor leh aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday min maka ila almadiina oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku jihaaday biamwaalihim xoolahooda ku jihaaday iyo wa anfusihim nafahoodaba kuwaasi acdamu iyaga ayaa weyn weyni badan ha o dhan weyn waayo way kala duwantah iyagaa weyni badan waa mufaadala wax la kala fadilaayo iyagaa weynna waa aslulficilkii uunbaa loo sugayaa inay weynida leeyihiin cinda allah marka waxaa loo diidayaa mufaadalada iyo afcalu tafdiilka oo halkan oo kale loo yidhaahda afcalu tafdiili laysa fii baabih afcalu tafdiilku baabkiisii ma joogo waayo dee gaalo iyo mu'miniin lama kala fadilo oo waxaa looga jeedaa haddii la kala fadilo waxaa laga fahmayaa xagganna inay darajo jirto xaggana ay darajo jirto laakiin la kala sarreeyo xaqiiqaduna waxay tahay dee xaggan wax darajihii ma taallo dulli mooyaane oo darajo waxay taallaa un xagga mu'miniinta markaa gaal iyo mu'min mufaadalo lagama dhexaysiiyo ilaa afcalu tafdiilka waxaa kusoo dhigatay naxwada maa dalla cala almushaarakati waziyaada wax kutusiya wax labada dhinacba ay wadaagaan laakiin si ay ku kala badan yihiin halkanna waxba lama wadaago ee dhinacunbuu fadligu yaallaa markaa sida raajixa waxaad tidhaahdaa afcalu tafdiili laysa fii baabih marka acdamu ka weyn ha odhan ee weyn uundheh oo asalkii ficilkuun ka macnee haddii mufaadalo laga macneeyana markaa mufaadaladu waxay dhex dhacaysaa bayna almu'miniin mu'miniinta dhexdooda sida abu xayaan alandalusiba uu tafsiirkiisa baxrulmuxiidka ku tilmaamayo haddii afcalu tafdiilka baabkiisa loo daayo waxaa la odhanayaa mufaadaladu waa bayna almu'miniin oo sidee loo kala fadilayaa waxaa la kala fadilayaa kuwa iimaanka la yimid in laakiin hijre iyo jihaad la iman iyo kuwa iimaankii hijre iyo jihaad ku darsaday dee waa kala sarreeyaa markaa kuwaa darajadu way ka dhaxaysaa wayse kala sarreeyaa allah waxau ihi aladiina aamanuu kuwii rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku jihaaday biamwaalihim xoolahoodana ku jihaaday iyo wa anfusihim nafahoodaba acdamu iyagaa weyn markaynaan baabkiisii ka dhigin darajatan xagga daraja ahaan cinda allah alla agtiisay kuwan yihiin oo waa niman sarreeya waa cadiimuuna cinda allah haddaad mufaadalo ka dhigtana acdamu iyagaa ka weyn darajatan xagga darajada cinda allaahi ilaahay agtiisa way kaga darajo wan yihiin miman aamanuu walam yastakmiluu haadihi sifaat kuwa rumeeyey ha yeeshee sifaatkan aan la iman ee iimaan keliya la yimid oo mujarad ah allah waxau ihi wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alfaa'izuuna kuwa liibaanay weeyi liibaantii baa la sharxayaa oo la qeexayaa waa maxay liibaantu yubashiruhum yubashiruhum wuu u bushaaraynayaa rabbuhum rabbigood waa u bushaaraynayaa biraxmati naxariis buu ugu bushaaraynayaa raxmadaasoo minhu xaggiisa ka ahaatay iyo wa ridwaanin raalli ahaansha ayuu ugu bushaaraynayaa iyo wa jannaatin jannooyin ayuu ugu bushaaraynayaa lahum waxay leeyihiin faa'iisiintaasi fiihaa jannooyinka dhexdooda waxay ku leeyihiin naciimun nicmo ayaa ay ku leeyihiin nicmadaasoo muqiimun ay daa'imun daa'imo joogtaa oon marnaba laga jarayn khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiihaa jannooyinka dhexdooda ay ku waarayaan abadan weligoodba waayo ina allaha alle cindahu agtiisa waxa ahaaday ajrun abaal abaalkaasoo cadiimun weyn yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyay laa tattakhiduu ha ka yeelanina aabaa'akum aabbayaashiin ha ka yeelanina iyo wa ikhwaanakum walaaladiin ha ka yeelanina awliyaa kuwa sokeeya ood jeceshihiin oo u hiilisaan walaagu waa bimacna almaxabati waannusra inaad jeclaato una hiiliso marka aabbayaashiin iyo walaaladiin sokeeye aad jeceshihiin oo u hiilisaan ha ka dhiganina in istaxabbuu hadday ka doorbidaan alkufra gaalnimo cala aliimaani iimaanka yacni gaalnimo hadday iimaan ka doortaan oy gaaloobaan dee ha soo dhowaysanina allah waxau ihi waman yatawallahum ruuxa ka weli yeesha gaaladaas walow xigtadiisaba ha noqdaane oo jeclaado oo u hiiliya minkum xaalu idinka idinka mid yahay fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu addaalimuuna kuwa daalimiina weeyi waayo aslu dulmi waxaa la yidhaah wadcu shayi fii hayri mowdicih shayga meeshiisa inta laga qaado meel kale lala doonto ayaa dulmi la yidhaha luqada carabiga marka walaagu alle iyo rasuulkiisa iyo inta rumaysay ay lahaayeen intay ka qaadeen bay gaalo siiyeen waa daalimiin marka allah waxau ihi qul waxaa tidhaha nebi allow in kaana hadduu ahaaday aabbaa'ukum aabbayaashiin hadday ahaadeen iyo wa abnaa'akum inamadiinu iyo wa ikhwaanukum walaaladiin iyo wa aswaajukum xaasaskiinu iyo wa cashiiratukum qaraabadiinu iyo wa amwaalun xoolo xoolahaasoo iqhtaraftumuuha aada kasbateen oo shaqaysateen iyo wa tijaaratun ganacsi ganacsigaasoo takshawna aada ka cabsanaysaan kasaadahaa qiimo jabkeeda inay idinku fadhiisato oo ay idinka socon weyda aa ka baqanaysaan iyo wa masaakinu guryo guryahaasoo tardownahaa aada raalli ka tihiin sideeddaa shay hadday ahaadeen axabba kuwa looga ka kalgacayl badan yahay ilaykum xaggiinna min allaahi ilaahay xaggiisa oo ashyaadaa lasoo sheegee adduunyo haddaad alle ka jeceshihiin iyo wa rasuulihi rasuulkiisa aa ka jeceshihiin iyo wa jihaadin jihaad jihaadkaasoo fii sabiilihi ilaahay jidkiisa lagu jihaado yacnii arrimaha lasoo sheegee sideedda ah haddaad arrimaha uga jacayl badan tihiin xagga alle iyo rasuulkiisa iyo jihaadka oo sideeddaa shay aad ka jeceshihiin saddexdan arrimood waa alle iyo rasuulkiisa iyo jihaadkiise hee fatarabbasuu jawaabka shardiyada usoo qadar inta oo ay fa antum fasaqatun dalama waxaad tihiin faasiqiin dulmi falay haddaad sidaa tihiinna dee fatarabbasuu bal hadda suga xataa ya'tiya allah ilaa ilaahay uu la imanayo ama uu keenayo biamrihi amarkiisa ilaa ilaahay arrinkiisa uu keenayo oo dembiga aada gasheen uu idinka goynayo cuquuba idinku soo degayso iska suga way idin arki waxa idinku dhacee wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qolada alfaasiqiina ee faasiqiinta ah laqad nasarakum allaahu wallaahi laqad nasarakum allah ilaahay dhab ahaan buu idinku hiiliyey fii mawaatina meela ayaa rabbi idinku hiiliyey meelahaasoo kahiiratin fara badan meelo fara badan ilaahay waa idinku hiiliyey wa yowma xunaynin maalintii xunaynna ilaahay waa idin hiiliyey id wakti ayaa alla idiin hiiliyey acjabadkum ay idin yaab gelisay kahratukum fara badnaantiisnii aada la dhacdeen oo la yaabteen oo falam tugni aanay tarin hiya kahradii iyo farabadnaantii cankum idinka xaggiinna aanay idinka tarin shay-aa waxba oo wadaaqad ay idinku cidhiidhiyoontay calaykum idinka alardu arladii ay idinku cidhiidhiyoontay bimaa raxubat ay maca ruxbihaa iyadoo arladii ballaadhan waasiceeda lala qabo haddana ay idinku cidhiidhiyoontay humma wallaytum dabeed aada jeedsateen mudbiriina xaala atiin kuwa daba jeediyey humma anzala allah dabeed allou idinku soo dejiyey sakiinatahu xasiloonaantiisii iyo sakiinadiisii iyo raxmadiisiibaa alla idinku soo dejiyey oo calaa rasuulih rasuulkiisiibaa ilaahay korkiisa kusoo dejiya xasiloonaantiisa wa cala almu'miniina mu'miniinta korkoodana ilaahay waa kusoo dejiya xasiloonaantiisii wa anzala waxaan usoo dejiyey rabbi junuudan ciidan baa uu soo dejiyey ciidankaasoo lam tarawhaa aydaan arkayn waa malaa'ig rabbi eh wacadaba wuu cadaabay rabbi aladiina kuwii kafaruu gaaloobayna gacantiisna ilaahay ku cadaabay oo waxaa dishaan iyo waxaa qafaalataan iyo waxaa addoonsataan iyo waxaa qaniimo u qaadataan baad ka dhigteen wadaalika kaasina baa allahu yidhi jazaau lkaafiriina kuwa gaaloobay abaalkooda iyo cuquubadooduna taas weeyi in gacmihiina lagu cadaabo alla waxa uu yihi uma yatuubu allahu dabeed ilaahay waxa uu ka toobad aqbalayaa min bacdi dalik ay min bacdi dalika atacdiib cadaabkaas gaalada la cadaabay ee gacmihiina lagu cadaabay dabadeed rabbi wuxuu ka toobad aqbalayaa calaa man yashaa cidda uu doono ee dee rumaysa oo macnuhu waxa weeyi gaaladii ilaahay markuu jebiyey ee gacantiina uu ku cadaabay intaa wixii ka dambeeyey dee cidda soo islaamta ilaahay waa ka toobad aqbalaya oo rag badan ayaa dee hasiimadaa dabadeed islaamay nimankii hawaasin iyo reer haqiif allah waxau ihi wallaahu alle hafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista allah waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey inama almushrikuuna mushrikiinta uunbaa najasun kuwa nijaasa ah ee falaa yaqrabuu yaanay u dhowaanin almasjid alxaraama masaajidka xurmada leh bacda caamihim sanadkoodan debadii haadaa ee kan ah sanadkoodan waa sanadkii sagaalaad ee hijriyada eh sanadkaa kadib yay fooda soo gelin xaramka waa ka xaaraan oo waa nijaase wa in khiftum haddii aad ka cabsataan caylatan caydhnimo haddaad ka cabsataan oo istidhaahdaan alla ileh haddii mushrikiinta xajkii loo diiday dee ganacsigiinni iyo tijaaradiinni way isdhimi taa haddaa ka baqataan fa sawfa yuqniikum ullah ilaahay baa idinka kaafii doona oo idinkaga fillaan doona min fadli dheeraadkiisa iyo fadligiisa in shaaa hadduu alla doono macnaha alla hadduu doono waxa uu idinka qani yeelayaa fadligiisa dee haddaanu doonina idinka qani yeeli maayo weeye oo had iyo jeer iqnaaga iyo ruuxu inuu hodan noqduu xoolo yeesho kuma xidhna iimaanka isagoo mu'min ah ayuu faqiir caydha noqon karaa isagoo mu'min ah ayuu qof hodan oo hantila noqon karaa marka waa in shaaa mashiicaday ku xidhanta laakiin ha moodin in iimaanku uu daliilyo astaan u yahay xoolo badnaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala in allaha yucdi addunya man yuxibu waman laa yuxib walaa yucdi diina ilaa man yuxib ilaahay adduunyada ninuu jecel yahay iyo kuwa aanu jeclayn labadaba waa siiya gaal iyo muslimba laakiin diinta iyo daacada cidduu jecel yahunbuu siiyaa inta badanna dee isma raacda adduunyada iyo diintu ruuxa muuminkii imtixaan buu isaga jiraa adduunyada oo raaxadiisa rasmigii waa aakhiro allah waxau ihi ina allaha alla caliimunkii cilmi badan weeyi xakiimun ee xukum iyo xikmadba leh haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala ugu horeyn laa cibrata biayi camalin biduuni aliimaani billahi walyowmi alaakhir camal cibro leh oo la tirsanayo qiima lihi ma jiro haddaanu iimaan ku salaysnayn oo nimankii quraysheed ee xaramka ka shaqaynayey ayaa waxa weeyaan waxay u qaateen khidmada ay beytka u khidmaynayaan ee ay u adeegayaan ee xujaajta ay waraabinayaan inay intaaba kaga dhantoy ugu filan tahay xataa haddaanay rumaynba rasuulka marka waxaa loo caddeeyey dee siqaayat lxaaji iyo cimaaratu lmasjid alxaraam xujaajta oo la waraabiyo iyo masaajidka xaramka oo la camiro in camalkaasi aan u qiimo iyo qadar lahayn haddaan rabbi la rumayn oon iimaan lala iman marka camal kastoo la qabto waxaa asal iyo asaas u ah aliimaanu billahi walyowmi alaakhir markaas ayuu camalku midho yeelanaya laga goostoo la gurto laakiin camal aan iimaan lahayni waa buraya oo raad ma leh wman yakfur biliimaani faqad xabita camaluh wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin ruuxa iimaanka ka kufriya een iimaan la iman camalkiisu waa buraya if iyo aakhirana waa ku khasaaraya waxaa markaa nimankii quraysheed loo sheegay inaanay marnaba labadaas isnayn laa yastawuuna cinda allah laakiin waxaa muhimkii uu yahay in horta lala yimaado aliimaanu billahi walyowmi alaakhir kadib wixii camalee kale la qabanaya markaas ayuu raad iyo midho leeyahay laga gurto waxaa kaloo alla uu tilmaamay fadlu lmu'miniina almujaahidiina wa jazaauhum cinda allah kuwa mu'miniinta ah ee ilaahay dartii u jihaadee hijrooday fadliga iyo dheeraadka ay leeyihiin iyo abaalmarinta alle agtiisa ay ka helayaan ilaahay waxa uu tilmaamay saddex arrimood buu u sheegay yubashiruhum rabbuhum biraxmatin minhu wa ridwaanin wa jannaat waa raxmad waa ridwaan waa jannooyin abu xayaan alandalusi wuxuu tafsiirkiisa ku yidhi baxrulmuxiidka waxay la yimaadeen saddex arrimood aladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu fii sabiili illaah ilaahayna wuxuu ku abaalmariyey saddex arrimood biraxmatin minhu wa ridwaanin wa jannaat waa jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal waa abaalmarin waafaqsan camalkii iyo cibaadaday sameeyeen saddexda meeloodba raxmadda iyo ridwaanka iyo jannooyinka waa la nakireeyey nakira laga dhigay watankiiru fi lkulli litacdiimi watafkhiim nakaarada la wada nakireeyey waa weyneyn iyo tacdiim oo haddii la yidhaha shayga shay mucayana waa intaas iyo haddaan laba xadidin oo la yidhaah waa wax badan oo qiyaastiisa alla mooye axad kale aanu ogeyn dee way kala culus tahay waana kala caamsan tahay marka raxmaddii iyo jannadii iyo ridwaankii lama tacyiinin ee waa la tankiiriyey tankiirkuna waa weyneyn la weyneynayo oo raxmad iyo raalli ahaansho iyo jannooyin ilaahay mooye cid cayimi kartaaba aanay jirin ayaa ilaahay ugu nicmeeyey tabaaraka wa tacaala waxaa la tilmaamay adduunyada raaxadeedu ama iyadaa kaa tegi ama adaa ka tegi tanise adiguna kama tegaysid iyaduna kaama tegayso iyadu kaama tegayso lahum fiiha naciimu muqiim waa daa'im waa mid aan weligeed go-aynuun la jarayn caطaa'an gayra majduud falahum ajrun gayru mamnuun waa mid aan marnaba la jarayn waa daa'im nicmadii marka kaa tegi mayso adiguna ka tegi maysidoo geeri iyo gabow midna ku soo gaadhi maayo khaalidiina fiiha abadaa way ku waarayaan marka nicmaduna waa daa'im dadkuna waa daa'im waa labadooduba waa daa'im marka dee waa raaxo iyo nicmo halkii ugu sarraysay midna haddaanu zuulayn labada dhinac waxaa kaloo aayaadkan lagu tilmaamay taxriimu tawalli lkufaar walow kaanuu uli qurba inay xaaraan tahay sokeeye iyo xigto la soo dhowaysto oo la jeclaado loo hiiliyo in gaalo laga dhigtaa inay xaaraan tahay walow kuwii kuu dhowaaba ha noqdaan waxaana kala duwan samafalka caadiga ee adduunya ahaan la ysugu samafalo ee adduunyada lagu mucaamaloodo ee shaqa idin dhex mari karto ee aada u samafali karto iyo inaad qalbiga ka jeclaato ood hiil iyo hoobe la garab joogsato waa kala duwanta oo asmaa markii ay rasuulka ku tidhi sala allahu calayhi wasalam yaa rasuul allah hooyaday baa ii timid wahiya raakiba iyadoo waxna iga doonaysa mushrikadna ah oo aan ku rumayn ee afa asiluhaa miyaan xidhiidhiyaa rasuulku waxaa ku yidhi qaala nacam silii ummaki wuxuu yidhi haa hooyadaa xidhiidhi ma jecla way nacab tahay oo waa taale maxaan ka yeelaa laakiin xidhiidh adduunyo waxay u baahan tahay inay siiso way bannaantay waa samafal laakiin qalbiga dee kama jecla wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma wasaaxibhuma fi dunya macruufa aayadda qur-aankana maxaa lagu tilmaamay labadii waalid hooye iyo aabbaba hadday gaalo yihiin waxaa la yidhi gaalnimada ha ku adeecin laakiin wasaaxibhumaa fi dunya macruufa adduunyada wanaag kula dhaqan oo u samafal maxaa halkaa laga qaadanaya aabbihii hadduu gaal xataa yahay hooyadii hadday xataa kaafiro tahay samafalkii waalidnimo way kugu leedahay ma dhacayo laakiin gaalnimo kuma adeecaysid qalbigana kama jeclaanaysid laakiin de waad u samafalaysaa adduunye ahaan marka walaaga laynoo diiday waxa weeye in qalbiga laga jeclaado loona hiiliyo loo nusreeyo oo loogu hiiliyo si ay waxa weeyaan gacanta gaaladu u sarrayso muslimiintuna ay u hooseeyaan taasaa la diidayaa walaaguna waa laba walaa mukafira iyo walaa hayru mukafir walaaga mukafirka ah ee qofku uu diinta kaga baxayo waxa weeye gaalka hadduu qalbiga ka jeclaado oo uu jeclaado inay gaaladu muslimiinta ka sarreeyaan gacanta sare gaaladu inay helaan muslimiintuna ay hooseeyaan oy dulloobaan hadduu taa qofku jeclaaduu doono oo gaalka u xidhiidhinayo si uu gaalku u sarreeyo muslimkuna u hoos maro waa gaalnima taasi uu diinta kaga baxayo laakiin hadduu gaalkii xidhiidhiyo isaga oo qalbiga aan ka jeclayn ha yeeshee ama adduunyo damac adduunye uu qaaday wax ka hel ama se cabsi ay qaaday waxbuu ku yeeli niyaddii waa ka necabyihi laakiin waxa uu wanaagga iyo maxabada ugu muujinayaa waa cabsi ama damac adduunye iyo rajo taasina waa min kabaa'ir dunuub waa dembiyada waaweyn ee qofku naar ku mudan karo laakiin kufri iyo gaalnimo ma aha laakiin kufrigu waa markay maxabadu qalbi tahay ee aad doonayso inay gaaladu gacan sarreeyaan muslimiinta iyo diintooduna ay hoosayso taasaa kufri akbara ah haddaanay taa niyadaadu ku jirin dee waa min kabaa'ir dunuub marka labaduba dee way culculus yihiin oo xataa haddii lagu idhaha kufri ma aha ee waa kabaa'ir dunuub dee kabaa'ir dunuub naar baa lagu galaa wax fudud ma aha marka mar leyba gaal iyo xidhiidhkii iyo jacaylkii waa inaad ka fogaato oo waxa weeyaan aada aada iyo aada uga durugto waxaa la tilmaamay in maxabada rasmiga ee laynaga doonayaa ay tahay inay waajib tahay inaynu alle iyo rasuulkiisa jacaylkooda ka hormarino jacayl kastoo adduunyo oo rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi waladii nafsii biyadih laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay midkiin rumayn maayo oo iimaankiisu iimaankii la rabay runta ahaan noqon maayo heerkii la rabay gaadhi maayo haddii aanan anigu ahaan anoo nebi moxamedi miduu uga jacayl badan yahay waalidkii iyo waladkiisa iyo dadka oo dhan maca naftiisa uu iga jeclaado yacni xaaladaas unbuu mu'min dhab oo kaamila noqonaya wixii ka sokeeya weli iimaankiisa far baa ku godan sidaa darteed ayaa cumar ibnu khadaab radi allahu canhu wa ardaah wuxuu u yimid rasuulka markaasuu yihi rasuulkii allow wallaahi la anta axabu ilaya min kulli shayin ilaa min nafsi wallaahi rasuulkii allow wax walba waan kaa jecelahay naftayda mooye qaala laa yaa cumar xataa akuuna axaba ilayka min nafsi wuxuu ihi cumarow may weli maad gaadhin halkii la rabay ilaa aada naftaadana aniga iga jeclaato markaasuu yihi wallaahi yaa rasuula allah laanta alaan axabu ilaya min kulli shayin xataa min nafsi wuxuu ihi wallaahi haddaba rasuulkii allow hadda wax walba waan kaa jeclahay naftaydana dhaho markaasuu yihi alaana yaa cumar cumarow hadda ayaad gaadhay halkii la rabay marka maxabada ilaahay iyo maxabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa in laga hormariyo adduunyo oo dhan adduun oo dhan xataa naftaadana dhaho ka horumarinta aad ka horumarinasana waxaa astaan iyo calaamadu al lagu gartoo daliilu noqonaysa marka ay iska hor yimaadaan muraadkaaga iyo hawadaada iyo muraadka alle iyo muraadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam keed hormarinaysaa haddii marka ay muraadadaasi kulmaan ay iska hor yimaadaan aada mudnaanta koowaad siinayso alle iyo rasuulkiisu waxay kaa doonayaan alle iyo rasuulkiisaaad u jacayl badantao wax walba aad ka jeclaata haddii laakiin marka ay kugu kulmaan labada arrimood aada hormariso adigu hawadaada markaa hawadaada iyo naftaada ayaad uga jacayl badan tahay alle iyo rasuulkiisa marka maxaa kala caddaynaya dee camalka iyo dhaqanka iyo awaamirta sidaad ula dhaqmasiyo nawaahida marka aayaddan alla wuxuu ku sheegay siddeed arrimood oo waxaa la yidhaha arrimaha sideedda ah waa waalidkii waa ubadkii la dhalay waa kuwii kula dhashay waa kuwii kuu dhaxay waa kuwaad ka dhalatay waa xoolahaad dhaqanaysay waa ganacsigii aad waxa weeyaan ku dhididaysay waa guryihii iyo hantidii ama degaankii iyo daartii aada dhisanaysay waxyaabahaas oo dhan haddaad uga jacayl badan tihiin alle iyo rasuulkiisa iyo jihaadka ood adduunyadaa uga jacayl badan tihiin allah iyo rasuulkiisa iyo jihaadkiisa waxaad tihiin faasiqiin daalimiin ah ee suga waxa idinku dhaca yacni cuquubada idinku soo socota suga culimada muslimiinta axad ka mida lagu yidhi mushkiladda iyo musiibada maanta taagani waa maxay maxay ku dhacday wuxuu ihi waxay ku dhacday cindamaa fadalna hamaaniyata cala halaaa markaynu sideeddaa ka door bidnay saddexda waa sideeddan la tiriyee adduunyada markaynu ka jeclaanay saddexdan laynoo sheego allah iyo rasuulkiisa iyo jihaadka ah marka halkaa waxaynu ka garanaynaa haddii dee adduunya ayna qaadato oynu uga jacayl badanno alle iyo rasuulkiisa iyo jihaadkiisa waxaa dadka hantida u ah ee helayaa waxa weeye dee waa halaag iyo cuquubo caama ciyaadan billaah ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa kaluu tilmaamay oo aayaadkan alla inoogu xusay tabaaraka wa tacaala fadlu llaahi cala almu'miniin binnasri cala alacdaa wa khaasatan yowma xunayn ilaahay waxa uu tilmaamay fadliga uu muuminiintii ku galladaystay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo intii la socotay ee uu ugu galladaystay markuu uga hiiliyey cadowgoodii ee uu jabiyey iyagana uu libintii siiyey iyo guushii gaar ahaan goobtii iyo dhacdadii ama maalintii xunayn xunayn waa waadi u dhaxeeya maka iyo daa'if markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam sanadkii sideedaad markuu maka furtay ee gaaladii ay ballantii ka baxday makana markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam xoog iyo awood uu ku furtay ee maka ay noqotay daaru islaam ayay nimankii gaaladii kale ee ree hawaasin iyo ree haqiif oo maka ku dhowaa ayaa yidhi wallaahi maxamed hadduu muquuniyey nimankii quraysheed uu meel ku tiiriyey waxa ku xigaa waa innaka markaa fadhi inooma yaalle waxa weeyaan ka soo kaca oo aynu inaku weeraro markaa way soo kaceen markaasay carruurtoodii iyo dumarkoodii iyo xoolahoodii dabada ka soo mareen oo soo kaxaysteen si aanay u cararin oo ninka marka ubadkiisa iyo maxasti ay hor taagan tahay dee carari maayo naftoo ka baxda mooye marka intay waxoodiiba dabada ka soo mareen oo soo kaxeeyeen ayay yidhaahdeen aynu weeraro haddii kale innaka halkaa laynoogu iman nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu ka war helay taladay go-aansadeen ree hawaasin iyo ree haqiif rasuulkii sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisiiu markaa amar ku siiyey inay ku baxaan markaa nebigu waxa uu soo baxay isagoo toban kun oo nin oo saxaabi wata oo ansaariyo muhaajiriintii ka mid ah iyo laba kun oo ka mida muslimatulfatx nimankii tulaqada ee waxa weeye nebigu maka markuu furtay intuusaa muxuu yidhi idhabuu fa antumu tulaqaa fasax baatiina iska socda dee soo islaamay markaa laba kun oo muslimiintii maalinta caamulfatxi soo islaamay ka midina ay la socdaan laba-iyo tobankaa kun ee ciidan isagoo rasuulku wataa ayuu xunayn ku baxay markaasaa saxaabadii qaarkood waxay yidhaahdeen waa tahasiimada iyo jabka sababtaye intay sidaa farabadnaantoodu u eegeen ay yidhahdeen lannuqlab alyowma min qila walee maanta yaraan naloogama adkaado intaasoo faraabanu leenahay iyo farabadnaane maanta yaana loodin karaa waxay loobeen waxa weeyaan nasrigu inaanu tirada ahayn ee uu yahay min allah wama nasru ila min cindi illahi alcasiizi alxakiim waana xikmad ilaahay oo waxaa la barayaa dee haddii la baydho ama la dembaabo in la jabayo sidii uxud oo kale marka hadalkaa markay yidhaahdeen waxaa ku dhacay dee cujbi nooc yacni ay iscajabiyeen oo yidhahdeen wallaahi maanta waynu fara badannahoo jabi mayno dabeed rasuulkii markii uu ku baxay toggii xunayn markii uu ku dhaadhacay iyadoo ah wakhti hore oo waagii uu bariyey laakiin weli dhulku uu madow yahay ayaa nimankii oo mitida oo isa soo bahaystay oo meel usii galay ayaa darbata rajulin waaxid sidii nin qura ayay hal mar ku boobeen warmaha iyo waxa weeyaan leebabka markaasaa jabkii dhacay oo saxaabadii intaa tiro leekayd ay dhabarka jeediyeen ilaa marka adoo iska baraadla aayar lagugu boobo dee waa la didayaa marka waa la yaacay nebigu sala allahu calayhi wasalam waa nebiyu lmarxamati waalmalxama waa nebigii naxariista waana nebigii marka dagaalka gacmaha fooda laystaro geesinimo aan dhinacna u jeedsan ee cadowga bartanka u gala markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan markii ay saxaabadu yaaceen halkii intuu istaagay isagoo baqashiisii saaran oo waxa weeyaan cabaas ibnu cabdilmualib iyo abu sufyaan ay hareeraha ka taagan yihiin ayuu lahaa ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib anigu nebigii ilaahay baan ahay been ma sheegayo ina cabdilmualib baan ahay yacni waxay tilmaamaysaa dee ninka qaa'idkii wuu dhuuntahay oo yaan lagu beegsan isaguna intuu ismuujiyey ayaanu dhaqaaqin oo u sugnaaday halkay saxaabadu ka yaaceen dabadeed cabaas ibnu cabdilmualib oo aad u caddheeraa ayuu rasuulku yidhi cabbaasow dhawaaq oo saxaabadii u yeedh yaa asxaaba asamura yaa asxaaba shajara yaa ayuha alansaar waalmuhaajiruun magacaantoodii intaad ugu baaqdo soo noqduu rasuulkii ilaahay idin leeyahay ku dheh mar alla markuu rasuulkii waxa weeyaan codkiisii uu cabbaas gaadhsiiyey dadkii ee uu yidhi soo noqda ayaa hal mar ay soo wada laabteen markaasuu rasuulku amray mar keliya in lagu rogaal celiyo darbata rajulin waaxid waxa weeyaan gacan lagu qaado markaasaa rasuulkuna uu duceeyey sidii waxa weeyaan maalintii beder ayaanu ciid ku saydhay ilaahay biqudratihi awooddiisa iyo qudradiisa indhahoodii buu wada gaadhsiiyey marka wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa markaasay hal mar weerar ku celiyeen oo ku qaadeen weerar celintii dambe ayaa uma anzala allahu sakiinatahu calaa rasuulihi wa cala almu'min markaas ayay guushii gaadheen oo gaaladii ay jabtay oo xoolihii ay haniimaysteen oo ilaa toddobaatan ay ka laayeen oo intaasoo kunoo nin ay nolol kaga qabteen oo xoolo fara badan oon la qiyaasi karinna ay ka soo haniimaysteen marka nasrigaas ayaa dhacay ibnulqayim zaadulmacaadka waxa uu ku yidhi mujalladka saddexaad safxada afar boqol iyo toddobiyo toddobaatan fawaa'idka xunayn markuu tirinayey wuxuu yidhi waxa ilaahay ugu hiiliyey waliyubayina subxaanahu liman qaala lan nuqlaba alyowma min qila ana anasra inamaa huwa min cindih wa annahu man yansuruhu falaa gaaliba lah waman yukhdilhu falaa naasira lahu hayruh waxaa kaloo fawaa'idka xunayn ka mid ah in ilaahay caddeeyo oo weliba u caddeeyo kuu yidhi lan nuqlabal yowma min qila maanta yaraanna loo jabin maayo ilaan way jabeenoo waxaa la tusiyey farabadnaantu inaanay waxba tarine si uu kuwaa ilaahay ugu caddeeyo ana nasra inamaa huwa min cindih in guushu ilaahay agtiisuna ay ka timaado wa annahu man yansurhu falaa gaaliba lahu waman yakhdulhu falaa naasira lahu hayruh in ilaahay ninkuu u hiiliyana cid hoojin kartaa aanay jirin oo ka xoog roonaan kartaa cidda alla uu hoojiyana cid u hiilin kartaa aanay jirin waanahu subxaanahu huwa aladii tawallaa nasra rasuulihi wa diinih iyo allah inuu yahay ka isagu tawaliyee ballan qaaday inuu rasuulkiisa iyo diintiisa u hiiliyo laa karatukum alatii acjabatkum ma aha waxa guusha lagu gaadhayaa farabadnaantiinna idin cajabisay fa inahaa lam tugni cankum shay-a waayo farabadnaantiinnii waxba kamaydaan faa'iidan oo idinmay tarin fawallaytum mudbiriin waad jeedsateen oo waidinkaa dhabarka jeediyey ee dhulkii idinku cidhidhiyoomay marka waxaa halkaas uu ibnulqayim ku tilmaamay in saxaabada cashar loogu dhigay ah inaan farabadnaan lagu guulaysan yaraanna aan lagu jabin laakiin waxa lagu guulaystaana ay nasri alla tahay waxa lagu jabaana macsiyo iyo dembi ay tahay marka yacni cujbigaa ku dhacay yidhaahdeen lan nuqlabalyowma min qila ayay maalintaa u jabeen markii ay soo noqdeenna ilaahay waa u hiiliyey oo waxaa la tusiyey dee nasrigu inuu yahay min allah subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo aayaadkan ku sugan oo ilaahay tilmaamay tabaaraka wa tacaala taxriimu dukhuuli lmushrikiina almasjid alxaraam inay xaaraan tahay maanta dabadeed mushrikiini inay masjidulxaraamka fooda geliyaan oo allah waxa uhi inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim haada waa sanadkii sagaalaad nabigu sal allahu calayhi wasalam markii uu ku hamiyey inuu xajo ilay sanadkii sideedaad makaa la furtay markaa sanadkii sagaalaad ee ka dambeeyey ayuu nebigu xaj doonay laakiin markuu ogaaday inay mushrikiintii soo xajayaan ayuu karaahiyeystay kuwaa dhexdooda in lagu arko oo waxa weeyaan xajka uu la guto markaa sanadkii sagaalaad nebigu xajka waa iska daayey laakiin muslimiintii wuxuu madax uga dhigo xajkii yacni ku hogaamiyey abubakrin isidiiq radi allahu canhu wa ardaah marka abubakar oo hogaaminaya ayaa muslimiinta xajka ay u baxeen maalinta sanadkii sagaalaad dabadeed iyagoo dhexda kusii jira ayay suuratu tawba soo degtay dabeed cali bin abi aalib waa kii ka daba diray isagoo amray inuu waxa weeyaan dadka dhexdooda ku ogeysiiyo axkaamta soo degtay axkaamta soo degtay la ogeysiinaya maxaa ka mid ahaa sidaynu bilowga suuratu tawba kusoo qaadanay inuu dadka ku ogeysiiyo u iclaamiyo anlaa yaxuja albeyta mushrikun bacda hada alcaam sanadkaa dabadi inaanu gaal dambe beytka usoo xaji karin walaa yatuufa bilbeyti curyaanu beytka dib dambaysa ruux qaawan inaanu u dawaafi karin waayo gaalada quraysheed waxay odhan jireen maryahaanu kusoo dambaabnay ku dawaafi mayno way iska bixin jireen qaawanaan bay ku dawaafi jireen marka arrimihii la soo rogay sanadkaa sagaalaad ee loo diiday bay ka mid ahayd dib inaanay xaramka usoo gelin marka falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim haada najaasta lagu tilmaamay mushrikiintu ma najaaso xisiya mise waa macnawi daahiriyadu iyagu waxay yidhaahdeen madhabu daahiri waa najaas xisiyahoo sida najaasada aada isaga daahirinaysaa gaalka haddaad gacan qaado aada isaga maydhaysaa waa najaas laakiin madhabkaasi waa daciif oo daliil ma leh sida saxdiina waxa weeye najaasada lagu tilmaamay gaaladu inama almushrikuuna najasun maaha cayntooda iyo jidhkooda oo taa jidhkooda dadkay kala mid yihiin laakiin najaasada la tilmaamay waa khubtu caqaa'idihim wa acmaalihim waa foolxumada iyo kharaabnimada iyo najaasada caqiidadooda iyo camalkooda camalkoodaa nijaasa caqiidadoodaa nijaasa yacnii waxay aaminsan yihiin baa qurun iyo xumaan ah markaa najaasada lagu tilmaamay inama almushrikuuna najasun waa macnawi oo waa xagga macnaha iyo xukumka waa xagga caqiidada iyo camalka laakiin dee gaal hadduu ku taabto odhan maysid waa nijaasoba waan iska maydhaya waa caadi yacni looma jeedo jidhkooda iyo daatadooda in la taabtaa nijaasa looma jeedo sida saxiixa ah alla waxa uu tilmaamay wa in khiftum caylatan fasawfa yugniikum allahu min fadlihi in shaa haddaa caydhnimo ka cabsootaan ilaahay baa deeqdiisa idinka kaafinaya hadduu doono ina allaha caliimun xakiim halkaa waxaa laga qaadanayaa dee ka deeqda iyo fadliga bixiya waa rabbi ee gaalada ma aha maanta dadka muslimiinta ah waxaabad moodaa shabah baa ka dhexeeya dee jaahiliyadii hore iyo muslimiinta maanta joogta in badan oo ka mid ah oo gaal haddii lasoo qaado waxay u haystaanba la-aantii inaanay noolaanayn yaa ina caawinaya yaa wax ina siinaya wain khiftum caylatan fasawfa yugniikum allahu min fadli gaal waxba kuuma hayee allah wax caawiya oo gargaarka bixiya haddaad rumayso oo aad ku toosnaato diintiisa waayo badhaadhaha waxa lagu gaadhaa waa istiqaamada waan low istaqaamuu cala ariiqa la asqaynaahum maa an hadaqa walow ana ahla alqura aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaai walard walakin kadabuu faakhadnaahum bima kanuu yagsibuun allah waxau ihi subxaanah ajcaltum siqaayat alxaaji wacimaaraة almasjid alxaraami kaman aamana biاllahi walyowmi alaakhir ajcaltum ma waxaad ka yeesheen siqaayat alxaaji qofka xajiyaya waraabintiisii ma waxa ka yeesheen iyo wa cimaarata almasjidi alxaraami masaajidkaa xurmada leh camirista la camiraayo ma waxaa ka yeesheen kaman aamana ay ka camali man mid camalkii oo kale miyaa ka yeesheen kaasoo aamana rumeeye billaahi alleh iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo wajaahada jihaaday fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisana ku jihaaday laa yastawuuna ma sinna cinda allah ilaahay agtiisa labadaasi kuma sinna wallaahu allena laa yahdii ma hanuuniyo alqowma aldaalimiina kuwa daalimiinta ah aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku jihaaday oo biamwaalihim xoolahooda ku jihaaday iyo wa anfusihim nafahoodaba kuwaasi acdamu iyagaa weyn darajatan xagga darajada cinda allahi ilaahay agtiisa ku weyn marka mufaadalo maaha waa aslulficl uun ama acdamu iyagaa ka weyn darajatan xagga darajada cindallaahi alla agtiisa ay darajada ku leeyihiin iyagaa ka weyn minman aamanuu walam yastakmiluu hadihi sifaat kuwa rumeeyey ha yeeshee sifaatkan kale aan ku darsan iyagaa ka darajo weyn allah waxau ihi wa ulaaika kuwaasi hum iyagu alfaa'izuuna kuwa liibaanay weeyi oo liibaantoodu waa maxay waa tan yubashiruhum wuu u bushaaraynayaa rabbuhum rabbigood biraxmatin naxariis buu ugu bushaaraynayaa raxmaddaasoo minhu xaggiisa ka ahaatay iyo wa ridwaanin raalli ahaansho oo raalli ahaanshuhu jannooyinka la sheegayo oo dhan isagaa ka wada sarreeya ilaahay baa tilmaamo markuu jannooyinka soo sifeeyey ayaa waxa uu ku yidhi aayad qur'aana wa ridwaanun min allaahi akbar waxaa la soo sheego o dhan waxa iskala weyn oo isku fuuqsanaya ridaha rabbi tabaaraka wa tacaala rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam sida saxiixeynka ku sugan xadiidu abi saciidin alkhudri waxa uu yidhi ilaahay wuxuu ka odhanayaa aakhiro ahlu jannaha ahlu jannow markaasay odhanayaan labayka rabbanaa wasacdayka waalkhayru kulluhu fii yadayk allahyow ku ajiibnay oo ku yeelay khayr oo dhammina gacmahaagu ku jiraa fayaquulu hal radiitum wuxuu odhanayaa raalli ma noqoteen ahlu jannihiiow fayaquuluuna wamaa lanaa laa nardaa yaa rabbi waqad actaytanaa maa lam tucطi axada min khalqiq waxay odhanayaan rabbigayow maxaanaan raalli u noqonayn adoonna siiye waxaanad cidba siin fayaquulu alaa ucطiikum afdala min dalik suu odhanaya oo waxaasoo dhanba wax ka sarreeya oo ka fadli badan ma idin siiyaa fayaquuluuna yaa rabbi waayu shayin afdalu min dalik say odhanayaan rabbigayow oo waxaanu haysanno waxa ka fadli badan ee ka sarreeya waa maxay fayaquulu uxilu calaykum ridwaanii falaa askhatu calaykum bacdahu abada wuxuu odhanayaa rabbi raalli ahaanshahaygii baan idinku soo dejinayaa oo dib dambayse idinku cadhoon maayo markaa raalli ahaanshuhu isagaa jannooyinka oo dhan ka sarreeya yubashiruhum waa u bushaaraynayaa rabbuhum rabbigood biraxmatin naxariis buu ugu bushaaraynayaa oo minhu xaggiisa ka ahaatay iyo ridwaanin raalli ahaansho iyo wa jannaatin jannooyin lahum waxay leeyihiin fiihaa janooyinka dhexdooda ugu sugnaaday naciimun nicmo nicmadaasoo muqiimun ay daa'imun daa'im oo joogta ah khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa janooyinka dhexdooda abadan weligood ay ku waarayaan ina allaha alle cindahu agtiisa waxa ahaaday ajrun abaal baa ahaaday abaalkaasoo cadiimun weyn jumlada ina allaha cindahu ajrun cadiimna horaa loo soo sheegay abaalkooda eh waa jumlatun mu'akidatun liljumlati aluulaa weedhii hore unbay weedhan ama jumladanna sii akidaysaa oo adkaynaysaa allah waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyey laa tattakhiduu ha ka yeelanina aabaa'akum aabbayaashiin iyo wa ikhwaanakum walaaladiin awliyaa kuwa aad jeceshihiinood waxa weeyaan u hiilisaan ha ka dhiganina in istaxabbu lkufra hadday gaalnimo ka doorbidaan oo ka jeclaadaan cala aliimaani iimaanka ay ka doorbidaan waman yatawallahum ruuxa kuwaa ka weli yeesha oo minkum idinka idinka mid ihi fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu addaalimuuna kuwa daalimiina weeyi cidda ka weli yeelatee jeclaatee soo dhowaysataa alla ilaahe waa daalimiin waayo walaaga ciddii lahayd bay ka qaadoo cid aan lahayn ayay gardarro ku siisay iyo xaqdarro qul waxaad ku tidhaa nebi allow in kaana aabaa'ukum hadday aabbayaashiin ahaadeen iyo wa abnaa'akum inamadiinu iyo wa ikhwaanukum walaaladiin iyo wa aswaajukum xaasaskiinu iyo wa cashiiratakum qaraabadiinu iyo wa amwaalun xoolo xoolahaas oo iqhtaraftumuuha aad shaqaysateen oo kasbateen iyo wa tijaaratun ganacsi ganacsigaas oo takshawna aa ka baqanaysaan kasaadahaa qiimo jabkeeda inay idinku fadhiisato idinka socon weydo aa ka baqanaysaan iyo wa masaakinu guryo tardawnahaa aad raalli ka tihiin oo aad jeceshihiin intaasi hadday ahaadeen axabba kuwa looga kalgacayl badan yahay ilaykum xaggiinna min allaahi ilaahay aad ka jeceshihiin waxyaabahaas iyo wa rasuulihi rasuulkiisa iyo wa jihaadin jihaad jihaadkaasoo fii sabiilih ilaahay jidkiisa lagu jihaado sidaa haddaad ahaateen hee fa antum fasaqatun dalama waxaad tihiin faasiqiin dulmi falay ee fatarabasuu suga waxa idinku dhaca xataa yaatiya allah ilaa ilaahay ka keenayuu kala imanayo biamrihi amarkiisa oo dembigaa gasheen cuquubadiisa idinku ridayo wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma alfaasiqiina qolada faasiqiinta ah laqad nasarakum ullah wallaahi yo laqad nasarakum ullah ilaahay waa idin hiiliyey fii mawaatina meele ayuu rabbi idinku hiiliyey kaiiratin fara badan dee beder baaba ka mid ah wa yowma xunaynin maalintii xunaynna alla waa idin hiiliyey id wakhtigii acjabadkum ay idin yaabgelisay kadratukum farabadnaantiinnu ee qaarkiin ay yidhaahdeen wallee maanta yaraan laynaguma jebiyo oo falam tuqni aanay waxba idiin tarin hiya karadii iyo farabadnaantii aanay deeqin oonay ka tarin cankum idinka xaggiinna shay-a waxba waxba aanay farabadnaantii idiin tarin oo wadaaqad ay idinku cidhiidhiyoontay calaykum korkiinna alardu arladii ay idinku cidhiidhiyoontay bimaa raxubat maca sicatihaa ballaadhka ay ballaadhan tahay haddana arladii ay idinku soo cidhiidhiyoontay uma wallaytum dabeed aad jeedsateen mudbiriina xaala atiin kuwa daba jeediyey uma anzala allah dabeed alla uu soo dejiyey markii nebigiisa uu sugnaaday ee uu idiin yeedhay ee dib aa u soo noqoteen alla uu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonaantiisii alla uu soo dejiyey oo calaa rasuulih rasuulkiisa uu ku soo dul dejiyey iyo wa cala almu'miniina mu'miniinta korkooda oo waanzala uu soo dejiyey rabbi junuudan ciidamo lam tarawhaa aydaan arkayn waa malaa'igtiieh oo wacadaba uu cadaabay rabbi aladiina kuwii kafaruu gaaloobay gacantiina lagu cadaabay wadaalika kaasina oo cadaabkaa gaaladu jazaau lkaafiriina kuwa gaalada ah abaalkooda weeyi uma yatuubu allah dabeed ilaahay wuxuu ka toobad aqbalayaa min bacdi dalik ay min bacdi dalika atacdiib cadaabiddaa gaalada la cadaabay dabadeed rabbi wuxuu ka toobad aqbalayaa calaa man yashaau cidda uu doono ee hanuuntee soo islaamta waa marka loo celiye min bacdi daalika cadaabidda haddii min bacdi daalika hasiimada loo celiyana towbadu waxay ku dhacaysaa kuwii dagaalka ka cararay ilain in waxa weeyaan atawalli yowma zaxfi marka gaalo lays helo in la dhabar jeediyaa waa dembi weyn marka macnuhu waxa uu noqonayaa uma yatuubu allah ilain muslimiintii cararay waa dembaabeene uma yatuubu allah dabeed ilaahay waa ka toobad aqbalayaa min bacdi daalik yacni cararkaa cararteen dabadeed ilaahay wuu ka toobad aqbalayaa calaa man yashaau cidda uu doono oo raggii dembaabay ee dagaalka ka cararay ilaahay waa ka toobad aqbalayaa wallaahu allana kafuurunkii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintiiyey inama almushrikuuna mushrikiinta unbaa najasun nijaas ah waa macnawiyan caqiidadooda iyo camalkooda nijaas iyo qurhun ah ee falaa yaqrabuu yaanay u dhowaanin almasjid alxaraama masaajidkan xurmada leyay u soo dhowaan ee kacbada bacda caamihim sanadkoodan dabadii haadaa ee kan ah waa sanadkii sagaalaad ee hijiriyada ay soo xajeen ayaa ilaahay waxa uu soo dejiya xukum ah dib yaanay ugu soo noqonin waa ka xaaraan maanta dabadeed oo waa ka caagan yihiin soo gelidda xaramka markaa ilaa maanta dee waa ka mamnuuc oo waa idinka arkay maka iyo madiine marka la gelayo ariiqu lmuslimiin iyo ariiqu hayri lmuslimiin wain khiftum caylatan fasawfa yugniikum allahu min fadlih in shaa ina allaha caliimun xakiim allah waxau yihi wain khiftum haddii aad ka cabsataan caylatan caydhnimo haddaa ka cabsataan oo istidhaahdaan alla ilaahay gaaladan xaramka laga joojiyey malaha ganacsigiinii waxba yeeli taa haddaa ka baqataan fasawfa yugniikum allah ilaahay waa idinka deeqi doonaa oo waa idinka kaafin doonaa min fadlih ilaahay fadligiisa ayuu idinka deeqi doonaa oo idinka kaafin doonaa in shaaa hadduu doono alleh waayo ina allaha alleh caliimun kii cilmi badan weeyi xakiimun ee aan khaldamine shay walba meeshiisa dhiga qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynayn billaahi alla iyo walaa bilyowmi alaakhiri maalinta damba toona oo laa yuxarimuuna aan xaaraansanayn oon xaaraan ka yeelanayn maa xarama allaahu alla wuxuu xarimay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu yacnii kuwa alla iyo rasuulkiisu waxay xarimeenna aan xaaraan ka dhiganayna iska walaaqanaya oo walaa yadiinuuna aan ka diin yeelanayn diina alxaqi diintii xaqa ahayd waxaa la yidhaha waa min baabi idaafati almawsuufi ilaa sifati mawsuufkii oo diin ah ayaa loo idaafiyey sifadiisii oo ay diina alxaqa diinta xaqa ah kuwaan ka diin dhiganayn weeyi waa sida si yacni ruuxu lqudus oo kale ayo ruuxu lmuqadas ah oo walaa yadiinuuna aan ka diin yeelanayn diina alxaqi ay diina alxaq diinta xaqa aan ka diin yeelanayn oo min aladiina kuwii ah ku bayaami mintu waa bayaamiyo yacni kuwaa la soo sheegay oo min aladiina kuwii ah uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey kuwaa la dagaalama xataa yucطu ljizyata ilaa cashuurta ama gibirka ama waxa jizyada la yidhaah ay ka bixinayaan can yadin gacanta ay ka dhiibayaan iyagoo khasban walxaal hum iyagu saakiruuna ay dullaysan yihiin ilaa ay gacanta ka dhiibaan cid xataa inay wakiishaan looguma talagelin oo iyagoo dullaysan iyagu inay gacanta ka dhiibaan baa lagu waajibiyey wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi cusayrun cusayr ibnullaahi waa ina ilaah wa qaalat inasaaraa kiristankiina waxay yidhaahdeen almasiixu ciisa ibnullaahi ina ilaahay weeyi daalika hadalkaa iyo odhaahdaasi qowluhum odhaahdoodii weeyi biafwaahihim afkooda ay ka yidhaahdeen oo ma hadalaan afka laga odhan baa jira hadal walba afkaa laga yidhaahdaaye maxaa kooda loogu qayday biafwaahihim waxaa looga jeedaa hadal baaba jira dee intuu afka ka soo baxo daliil iyo caddayn leh laakiin way iska yidhaahdeen afkiisu inbuu ka yidhi soomaad maqal innakuba hadalka marka qofka la leeyahay waa hadalaan macno ku fadhiyin wuu iska yidhi afkiisunbuu ka yidhi waa sidii marka waxaa looga jeedaa qowluhum biafwaahihim afkooday ka yidhaahdeen oo daliil iyo caddayn ma leh yudaahiruuna waxay shabbahayaan qowla aladiina kuwii hadalkooda kafaruu gaaloobay min qablu hore yahuuddii iyo kufaartii hore u gaalowday waa hadalkoodii oo kale amaba dee mushrikiintii carbeed ee horeba u tidhi almalaa'ikatu banaatullah malaa'igtu waa hable ilaahi tacala lahu can dalika culuwan kabiira kuwaasi ayay shabbahayaan kuwii ilaahay ku tilmaamay inay yidhaahdeen wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaasa waxay ka yeeleen malaa'igtii addoommada alla ahayd ayay dhadi ka yeeleen oo yidhahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi marka gaaladaa ayay hadalkoodii shabbaheen ama yuhuuddii ka horraysayba qaatalahumullah ilaahay ha nacda leh waa ducaa'iya jumladu alla ha nacdaloo naxariista ha ka durkiye annaa yu'fakuuna ay kayfa yu'fakuun sidee diinta looga duwayaa ay xaqa uga baydhayaan ittakhaduu waxay ka yeesheen axbaarahum culimmadoodii waxay ka yeesheen iyo wa ruhbaanahum cubbaaddoodii kuwoodii cibaadaysanayey ee iska jaahiliinta ahaa waxay ka yeesheen arbaaban rabbiyaal bay ka yeesheen min duuni illaah ilaahay sukadii ayay rabbiyo iyo ilaahyo la caabudo ka dhigteen walmasiixa ciisena ciisihii ibna maryama ina maryamo ahaana ittakhaduuhu ilaahan baad usoo qadaraysa macnaha siday axbaar iyo ruhbaan ay uga yeesheen rabbiyaal ayay walmasiixa bna maryama ciisihii ina maryamo ahaana rabbi bay ka dhigteen oo ka yeesheen walxaal bay rabbiya ka dhigteen maa umiruu aan la farin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye wax kaleba aan la amrin ilaahan macbuud macbuudkaasoo waaxidan keliya laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye subxaanah ilaahayna sahnaantiisa uu ka nasahan yahay camaa kii uu ka nasahan yahay yushrikuuna ay ugu shariik yeelayaan waxa lagu markhaati kacay annahum mushrikuun kuwa sidaa odhanaya ee camalkaa samaynaya alla waxa uli yuriiduuna waxay doonayaan an yudfiuu inay baktiyaan nuur allah ilaahay iftiinkiisii waa iimaanki iyo towxiidkiiyo qur-aanke ayay doonayaan inay baktiyaan oo biafwaahihim afafkooda ay ku baktiyaan waya'ba allah ilaahayna waa diidayaa ilaa an yutima inuu dhammaystiro mooyaane nuurahu nuurkiisa ilaahayna nuurkaa iimaanka iyo islaamnimada iyo qur-aanka inuu taam yeelo mooye wax kale waa diidayaa walow kariha alkaafiruuna gaaladu haba nacaane haba karaahiyaystaan kufaartue ilaahay waa diiday nuurkiisa inuu taam yeelo mooye wax kale huwa rabbi alladii allaha weeyi arsala soo diray rasuulahu rasuulkiisa soo diray bilhudaa hanuunka ku soo diray iyo wa diini alxaqi diinta xaqa ah ku soo diray ay diini alxaqi waa min idaafati almawsuufi ilaa sifatihi maxaa alla ugu soo diray rasuulka diintaa xaqa iyo hanuunka liyudhirahu si uu alla diintaa xaqa uga sarraysiiyo cala diini diimaha kullihi dhammaanteed ay aladyaani kulliha waa si diinta xaqa uu alla uga sarraysiiyo diin oo dhan walow kariha almushrikuuna mushrikiintu haba nacaan oo haba karaahayaystaane marka liyudhira damiirka maxalu rafcaha yaalle ku asturan kan baariskee muuqdaa diinku u noqonaya liyudhirahu ey liyudhira diina alxaqi weeyi laakiin ka faacilkee asturan ama ilaahay u celi ama rasuulka u celi sala allahu calayhi wasalam labaduba waa ansax oo haddii alle loo celiyo waa tarkiibka sidaynu hadda maray haddii rasuulka loo celiyana ilaahay rasuulka hanuun iyo diin xaquu ku soo diray liyudhira si uu rasuulku u sarraysiiyo hu diinkan xaqa ah cala diini diinka uga sarraysiiyo kullihii dhammaantii si rasuulku diintan xaqee lala soo diray diimo oo dhan uga kormariyo uga sarraysiiyo walow kariha almushrikuuna kuwa mushrikiintii haba nacaan oo arrintaa haba karaahiyaystaane haadihi alaayaat waxa ugu horeeya ku sugan addacwatu ilaa qitaali ahli lkitaabi xataa dafci ljizyati aw ilislaam nimanka la yidhaahdo ahlulkitaab waxaa laynoogu baaqay in lala diriroo lala dagaalamo ilaa laba midkood ay sameeyaan mooyaane imaa inay islaamaan ama ay jizye bixiyaan yacni nimanka ahlulkitaabka ah ee alyahuuda waannasaara waa saddex arrimood midkoodun in lala dagaalamo iyo inay islaamaan ama ay jizyada bixiyaan haddii ay islaamaan dee lala dagaalami maayo hadday jizyada ogolaadaanna iyagoo gaalnimadoodii baaqiku oo gaalo ah ayaa loo ogolaanayaa xukumka islaamka inay ku hoos noolaadaan jizyaduna waa lacag sannadeed sanadkiiba mar laga qaadayo oo qof walba qadarku awoodo madaxiisa ku waajibaysa oo ka hanti badan haystana wax dee isagoo kale ku habboon lagu faral yeelayo ka aan waxba haysanna isagoo kale wuxuu bixin karo la odhanaya bixi dee hadba xaakimka u talinaya muslimiinta ayaana waxa weeyaan amarkeeda iyo taladeeda iyo qiimaynteeda leh laakiin haddii ay soo islaami waayaan ama ay jizyada bixin waayaan iyagoo weliba dullaysan waa lala dagaalamaya marka xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saakhiruun culimmadu waxay yidhahdeen can yadin waxaa loogu sii qayday xataa inay cidi wakiil ka noqoto idhaa iga sii gee looma ogola isagoo dullaysan oo la socda gacanta waa inuu uga dhiibo oo dulli ah waayo waxaa la tilmaamayaa maadaama uu gaal yahuu diintii qaadan waayey inuu dullaysan yahuu hooseeyo laakiin dee dadka muslimiintii hadday diintooda ka baydhaan dee waxaa laga yaabaa iyagu jiisyadii inay bixiyaan iyagoo dullaysanoo xukunkuwa uu dhinaca kale isku rogo waana sida maanta in fara badan dhacdo oo gaaladu inay muslimiinta waxay doonaan ka qaadaan oo siday doonaan ay ka yeelaan taana sababteedu wax kale maahe waa dadka muslimiintii waxay sharafta iyo ciziga ku lahaayeen oo diinta ah markay ka durkeen ayay dulloobeen oo iyagii ay noqdeen kuwa madaxooga lacagta laga qaadayo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alraddu cala almushrikiina fii nisbatihim alabna'a lilahi caza wajal tacaala allahu camaa yaquulu aalimuuna culuwan kabiira waxaa lagu radiyey mushrikiinta aanayntay alle u aaneeyeen ay u tiiriyeen ilmo iyo awlaad ilaahay waa ka sarreeyaa waxay u sugeen xaasha lilaah oo yahuudi waxay tidhi cusayr baa inay ilaahay ah kiristaanna waxay yidhaahdeen ciisa inay ilaahay ah ilaahay waxa uu tilmaamay hadalkaasi inuu yahay hadal aan daliil lahayn dalika qowluhum biafwaahim afkun bay ka yidhaahdeen laakiin wax caddayn iyo xujaa midna uma haystaan alla wuxuu tilmaamay kuwaasi inay culimmadoodii iyo cubbaaddoodii ka yeesheen axbaartu waa culimmadii yahuudeed kuwa cilmiga lahaa ruhbaantuna waa kuwa cubbaadee nasaarada ee jahliga ku caabudaya ilaahay marka dee nasaaraduna waa daalliin yahuudduna waa maqduubun calayhim waayo qolana cilmi iyagoo u leh ayay si badheedha uga baydheen xaqa qolana jahli iyo aqoon darro ayay la lumeen marka kuwaa waxaa alla tilmaamay inay culimmadoodii iyo cubbaaddoodii rabbiyaal ka yeesheen ciisena ay caabudeen aayaddan waxaa fasiraaya had iyo jeer sunnadu tafsiir bay u tahay qur-aanka xadiidka ku sugan fi lmusnadi wasunan min xadiidi cadiy bni xaatim waxa uu yihi nebigaanu imid sala allahu calayhi wasalam anuu nasraani ah oon weli islaamin cadiy bnu xaatim aabbihii xaatim wuxuu ahaa nin carab dhexdeeda caan ku ah deeqsinimo xaatim aaa'i waxaa tusaale loogu soo qaadan jiray deeqsinimada biabihi iqtadaa cadiyun fi lkaram waman yushaabi abahu famaa dalam waa kii beytkii naxwaduna ahaa marka ninkaa cadiy oo ina xaatim ahaa ayaa isagoo weli nasraani oon islaamin ayuu rasuulka u yimid sala allahu caleyh wasalam marka waxau yihi ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam wafii cunuqii saliibun min dahab faqaala yaa cadiy irax hada alwahana min cunuqik wuxuu ihi rasuulkaanu mid iyadoo qoorta mucatabkii ama kiristankii calaamadii iska tallaabtee koroosku uu qoorta ii suhan yaho yani mucatabkaa ama saliibkaas oo dahab ka samaysan iyadoo qoorta uu igu xidhan yahay ayaan rasuulka u imid markaasuu rasuulku yidhi irax hada alwathan min cunuqik cadiyow sanamkan iska tuur yani waxaad garanaysaa waa ilaah iyo sanam ay caabudeen waxa ay qoorta ku sitaan waxa uu ku yidhi rasuulku cadiy bnu xaatimow sanamkan iska tuur qaala faaraxtu wuxuu yihi waan tuuray faintahaytu ilayhi wahuwa yaqra'u suurata baraa'a faqara'a hadihi alaaya ittakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illah wuxuu yihi markaa rasuulku waxaan soo gaadho suuratu baraa'a akhriyayo aayaddanaan ku soo gaadhay isagoo akhriyaya marka waxa uu yihi cadiy faqultu innaa lasnaa nacbuduhum waxaan ku yidhi buu yihi markaa rasuulka maanaan caabudi jirin culimadooda iyo cubaadda maanaan caabudi jirin dabeed rasuulku waxa uu ku yidhi cadiy bnu xaatim alaysa yuxarimuuna maa axala allah fatuxarimuunah wa yuxiluuna maa xarama allah fatastaxiluunah wuxuu yidhi war nimankan ruhbaanta iyo axbaartu miyaanay ahayn kuwa idinka xarima wuxuu alla xalaaleeyey dabadeed xaaraan maydaan ka dhigan jirin miyaanay idin xalaalayn jirin wuxuu alla idinka xarimay dabeed maydaan xalaashan jirin qultu bala wuxuu yidhi haa allayle saasi way dhici jirtay qaala fatilka cibaadatuhum wuxuu yidhi haddaba cibaadada ay ilaahay hayrkii caabudeen ee axbaarta iyo ruhbaanta rabbiyaa laga dhigtay waa taas buu yidhi halkaa markaa waxaad ka qaadanaysaa yacnii cid in rabbi laga yeeshoo la caabudo macnaheedu ma aha oo keliya in loo soomo loo salaado loo sujuudo cibaadadu taasoo keliya ma aha cidda xalaasha iyo xaaraamta lagu waafiqay looga dambeeyo waa la caabuday sababtu waxa ay tahay xukumka xalaalaynta iyo xaaraantinimaynta gola ma sameeyo urur ma sameeyo culima ma samayso ilaaha xakiimka ee shaaric ee sharciga soo dejiyey ayuunbaa waxna xalaaleeya waxna xaaraantinimeeya taxliilkiiyo taxriimku waa xaq alla uu leeyahay keligii xaqaa ilaahay uu la gaarka yahay cidda ku qabsatee tidhaahda annakaa wax xalaalaynana waxna xaaraantinimaynana horta ilaahnimay sheegatay waayo sifadii rabbi ulahaabay ku qabsatay cidda ku adeecda ee ku kaga dambaysa ee ku raacdaana way caabuday waayo wixii alle lagu adeecayey ayay ilaahay keyrkii ku adeecday marka nimankan la yidhi ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah umay sujuudin umanay salaadin umanay soomin laakiin xalaashiiyo xaaraantii unbay ka qaateen culimadan iyo cubaadan oo waxay wareegto ku soo saaraan inay xalaal tahayna way qaadanayen waxay wareegto ku soo saaraan inay xaaraan tahayna way ka tegayeen iyagay uga dambeeyeen xalaash iyo xaaraanta marka ummadda muslimiintii cidaan alle iyo rasuulkiisa ahayn hadday xalaal iyo xaaraan ka qaadato oo cid kale ay jidayso taxliil iyo taxriim waa cid ilaahay hayrkii la caabuday waana kufri iyo gaalnimo iyo shirki wuxuu alla lahaa cid kale la siiyey waana arrin khatarteeda iyo cabsideeda leh oo dadka muslimiintu inay ka digtoonaadaan ay waajib tahay subxaanahu camaa yushrikuun waxaa looga markhaati kacay kuwa kiristanka ah ee alle kayrkii caabuday ee ciise ilaah ka dhigtay inay mushrikiin yihiin ayaa lagu sugay oo lagu lagu qiray korkooda oo alla waa kii aayadda kaleba ku yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu halaaa way gaaloobeen kuwii yidhi ciisa ilaahay ah waa nasaarada iyo kiristanka kuwa yidhi ilaahay waa saddex ka saddexeeya haaliu halaaa waa nasaarada way gaaloobeen maantana waxaa soo baxay dad magac diineed ku hadlaya oo odhanaya walaaladeenna dhaha yahuud iyo nasaarada gaalaha odhanina ereygii gaal baa loo diidaya haddee ilaahay baa yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam markaase aakhiru zamaanka waxaa soo baxay kuwa odhanaya gaal ha ku odhanina walaaladeenna nasaarada iyo yahuudda oo halkaynu ku walaalownay nasabna kumaynaan walaaloobinoo maynaan wada dhalan diinna kumaynaan walaaloobinoo dee isku diinba ma nihin inaku nebi maxamed baynu rumaynoo raacnay sala allahu calayhi wasalam iyaguna waa beeniyeen markaa dee waa ayaan darada iyo khasaaraha aakhiru zamaanka iyo dhibaatooyinka dhacaya in waxa weeyaan magicii diinta wax lagu khaldo oo la yidhaahdo walaalaynu nahay farqigi nooma dhexeeyo saddexda diimood saaxiibtinimadooda tawxiidul adyaan meel dhexoo lagu kulmayaa ma jiro waa ima alislaam waa ima alkufru waddo udhaxayso la maraa ma jirto allah waxa uhi qaatilu ladiina laa yuminuuna biاllahi walaa biاlyawmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynaynin billaahi alla iyo walaa bilyawmi alaakhiri maalinta dambe toona aan rumaynayn oo walaa yuxarimuuna aan xaaraansanayn oon xaaraan ka yeelanayn maa xarama allaahu warasuuluhu alla iyo rasuulkiisu waxay xarimeenna aan xaaraan ka yeelanayn oon xarimayn oo walaa yadiinuuna aan ka diin dhiganayn diin alxaqi ay diin alxaq diinta xaqa ana aan ka diin yeelanayn kuwaasoo min aladiina kuwii ah waa bayaamiye ku bayaami uuutulkitaaba kitaabka la siiyey oo min aladiina uutulkitaaba ka mid a haddaad tidhahdo tabciidiye ka dhigto macnuhu uu fasahaadaya waxaa la moodayaa in loo jeedo un qayb ahlu kitaabka ka mid a waxaa loo jeedaana qayb ahlu kitaabka ka mida maahee waa ahlu kitaab oo dhan marka mintu waa bayaaniye maaha tabciidiyo kuwaasoo min aladiina kuwii ah uutulkitaaba kitaabka la siiyey kuwaa la dirir oo la dagaalama haayadu waa ilaa goorma xataa yuctuu ljizyata ilaa jizyada ay ka bixinayaan can yadin gacan ay ka dhiibayaan oy ka bixinayaan walxaal hum iyagu saakiruuna ay dullaysan yihiin wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi cusayrun cusayr ibnullah culimmadu waxay yidhaahdeen haadaa tahyiijun calaa qitaalihim aayaadkani waa kicin mu'miniinta lagu kicinayo dagaalka lasoo amray soo lama odhan qaatilu ladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyawmi alaakhir waxaa la caddaynayaa sababtay ku muteen dilka iyo dagaalkaa waayo ilaahay bay ku gafeen oo diintiisii meel kaga dhaceen oo waa kuwaale cuseyr waa inay ilaahay kuwaasi way mudan yihiin in lala diriroo lala dagaalamo dee nin yidhi waxa weeyaan ciisa inay ilaahayana waa walaalkay kalihi diintiisaaanu fahminba wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxa ay tidhi cusayrun cusayr ibnullaahi waa ina ilaahay wa qaalat innasaaraa kuwii kiristankaana waxay yidhaahdeen almasiixu ciisa ibnullaahi waa ina ilaahay alla waxau uhi daalika arrinkaasi ay ku hadleen qowluhum waa hadalkoodii biafwaahihim afkooda ay ka yidhaahdeen waa hadal ay afkun ka yidhaahdeen ee aan wax daliila lahayn yudaahiruuna waxay shabbahayaan qowla aladiina kuwii hadalkooda kafaruu gaaloobay min qablu hore hore kuwii u gaaloobay waxay ku hadleen ayaa ay shabbahayaan qaatalahum ullah ilaahay ha nacdaloo naxariista ha ka durkiye annaa yu'fakuuna sidee looga duwayaa diinta iyo xaqa ittakhaduu waxay ka yeesheen axbaarahum culimadoodii iyo wa ruhbaanahum cubbaadoodii arbaaban rabbiyaal bay ka yeesheen min duuni illaahi alla sokadii walmasiixa ciisena rabbi bay ka yeesheen ciisihii ibna maryama ina maryama ahaa waxaa la tilmaamayaa inuu addoon yahay maryamaaba dhashay marka waa ina maryama ee ilaah ma noqon karo walxaal bay rabbi ka yeesheen maa umiruu aan la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyaane wax kalaba aan la farin ilaahan macbuud inay caabudaan ilaahaasoo waaxidan keli ah laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye subxaanahu nasahnaantiisa eh rabbi uu nasahan yahay camaa yushrikuuna waxay ugu shariik yeelayaan uu ilaahay ka nasahan yahay oo beri ka yahay yuriiduuna waxay doonayaan an yudfiuu inay baktiyaan nuur allah ilaahay nuurkiisa baxaya qur'aanka iyo diinta inay baktiyaan bay gaala doonayaan ibnu kaiir tafsiirkiisa aayaddaa markuu fasiraayo waxa uu yidhi famahaluhum fii dalika kamahali man yuriidu an yudfia shucaaca ashamsi aw nuura alqamari binafkihi wa hada laa sabiila ilayh waxa uu ihi ninka doonaya nuurka islaamka inuu baktiyo waxa uu la mid yahay nin intuu waxa weeyaan hadh cad banaanka u baxay yidhi cadeedaan baktinayaayo fuuf yidhoo afuufay ama waxa weeyaan habeen afariyo tobnaada dayixii banaanka intuu u baxay yidhi dayaxaan baktiinaya dee taasi uma suuroobayso marka waxa uu sheekhu tilmaamay sida aanu qofku cadeedda soo baxday nuurkeeda u bakhtiin karin dayaxa soo baxayna aanu u bakhtiin karin ayaan iftiinka islaamka cidina u bakhtiin karin waana sidaa ilaa qiyaamaha waxaa laga yaabaa ruuxu inuu isweydiiyo oo sow tan muslimiintii daciiftay haa way daciifeen waayo iyagaa diintooda ka durkay laakiin dacfiga muslimiintu ay daciifeen macnaheedu ma aha iftiinkii islaamkaa baktiye abadan diinta islaamku xataa muslimiintu hadday daciifaan nuurkeedu wuu baxayaa waxaana taa ka garanaysaa mar walba xujada iyo daliilka diintu waa mid sarreeya maanta qof gaala iyo qof muslima hadday iska soo horbaxaan oo maxaad haysataa iyo maxaad haysataa ay isidhaahdaan ka diinta islaamka ayuunbaa ka daliil sarreeyo xujo cad haysta kan kale dee ama ciisu leeya waa ina ilaahay ama dab buu caabudayaa ama neef lo ah oo uu garanayo inaanu awood lahayn oonu waxba lahayn nimankan waxa weeyaan lo-da caabuda de waad maqasheen nin dhan oo dictooraha de dadkii daweynaya ayaa lagu leeyahy halkana saciba ugu xidhan yacni caqli xuma halkaasii ka gaadhay yacni sacani mid aan laa yaduru walaa yanfac aan dhib lahayn oon dheef lahayn oon hadal lahayn oon hugun lahayn oon hadal ku soo celinayn oon dhib iyo dheeftoona aanu ka dheefayn ayuu caabudaya marka yacni had iyo jeer xaqa iyo daliilka diintu isagaa sarreeyo ma baktiyayo laakiin dadkan ehelka u ah ayaa dee marna daciifaya marna xoogaysanaya waalcaaqibatu lilmuttaqiin oo awoodda waa soo noqon doontaa insha allah allah waxa uhi yuriiduuna waxay doonayaan gaaladu an yudfiu inay baktiyaan nuur allah ilaahay nuurkiisa iyo iftiinka tawxiidka iyo iimaanka iyo qur'aanka inay baktiyaan bay doonayaan biafwaahihim oo afkooda ay ku baktiyaan wayaba allah ilaahayna waa diidayaa ilaa an yutima inuu dhammaystira mooyaane nuurahu nuurkiisa nuurkaa diintiisa ilaahay inuu taam yeelo mooye wax kale waa diiday walow kariha alkaafiruuna gaaladu haba nacaan oo haba karaahiyaystaan ilaahay waa taam yeelaya maanta muslimiintu iyagoo sidaa daciif u ah haddana waa idinka arkay dee sida diinta iyo islaamnimada loogu soo qulqulo ee xaqu uu muuqde daahir uu yahay huwa rabbi alladii allaha weeye arsala soo diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa hanuunka ku soo diray iyo wa diini ilxaq diinta xaqa ah waa culimmadu ay ku fasireen ay bilcilmi annaafic waalcamali asaalix cilmi naafic oo waxtar leh waa cilmigii waxyiga ee kitaabka iyo sunnada eh iyo camal wanaagsan oo diinta cilmiga naafica ku salaysan ayaa nebiga rabbi ku soo diray tabaaraka wa tacaala liyudhirahu liyudhira si alla uga sarraysiiyo hu diinkan xaqa ah caladiini diinka kullihii dhammaantii diin oo dhan si diinta xaqa ah looga sarraysiiyo ayaa xaqa loogu soo diray nebi alleh walow kariha almushrikuuna kuwa mushrikiintii haba karaahiyaystaan oo arrintaa ha nacaane wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online